bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo diiwaan gelisay xaalado cusub oo cudurka koronavirus ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kormeeray qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir tartamayaasha degmada buurha kaba oo usoo gudbay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka roob dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen oo ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne xili laga cabsi qabo in fatahaad uu sameeya webiga shabeelle baaraadkayga caalamka warkeena subax aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya baadigoob loogu jiro sidii loo heli lahaa tallaalka cudurka koronavirus ee dunida saameynta ba-aan ku yeeshay
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax saaka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa shanta bisha meey ee shanaad labada kun iyo labaatanka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa diiwaan gelisay xaalado cusub oo ah cudurka covid sagaal iyo toban oo laga helay dalka warkaasina dib ayaan ugu soo laaban doonaaye gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa kormeeray qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waryahayaga nuur saciid tahliil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya kolonyo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeer ku sameeyey afarta qeybo oo ay ka kooban tahay magaalada muqdisho ujeedka kormeerkani ayaa ahaa ukurgelidda amniga caasimada iyo sida ay shacabku u fuliyeen bandowga looga hortagayo faafinta caabuqa covid sagaal iyo toban goobaha uu kormeeray gudoomiyaha gobolka banaadir waxaa ka mid ah degmooyinka xiga duleedka muqdisho sida degmada kaxda degmada daynine degmada yakshid degmada hiilwaa iyo degmada kaaraan waxaa sidoo kale uu gudoomiyaha kormeeray wadooyinka halboolaa u ah isku socodka caasimadda sida wadada wadnaha wadada warshadaha wadada sodonka wadada makaal mukarama iyo wadada madiine kormeerkan oo dhowr saac qaatay ayaa gudoomiye cumar filish waxa uu wadada sodonka kula kulmay dhallinyaro meel isugu timid waxa uuna kula dardaarmay in ay fuliyaan tilmaamaha ama awaamiirta dowladda iyo midda dhakhaatiirta si looga badbaado halista cudurka coronavirus oo caalamka oo dhan dhibaato adag ku haya ugu dambeyn duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish ayaa kormeer ku tegay wadada buulxube ee degmada wadajir oo maamulka degmada wadajir ka sameynayay howlo nadaafadeed sida uu sheegay gudoomiyaha degmadaasi cabdiraxmaan maxamed macali cali caawa farxad inoo ah labaiyo tobanka saqdir dhexe iyo wax qadar daqiiqada ah annagoo wadno hoolo nadaafadeed oo ku salaysan halkudhiggi duqa magaalada u ahaa waxaan idinka rabnaa beled nadiifa oo nabad ah inuu duqi uu noogu yimaado magaalada ahna gudoomiyaha gobolka banaadir kormeer gaadmo ah uu arko sida shaqada loo dardargelinayo taasu waa uga mahad celinaynaa kormeerkaas gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu ka warbixiyey kormeerkiisa
waxaan ku jirnay mid ka mid ah kormeeradii magaalada muqdisho degmooyinkooda aan ku samaynaynay waxaan soo marnay dhowr degmo waxaan soo marnay dhowr wado oo kala duwan waxaan u kuurgelaynay sida uu mataqaanaa bulshadu ay uga jawaabtay awaamiirtii xagga dowladda ama ha ahaato bandowgii la yidhi yacnii mataqaanaa laba saac kadib ha la sameeyo ha ahaato yacnii sida dadku ay u kala duruqsan yihiin ha ahaato owlaha nadaafadda sida ay uga socdaan yacnii magaalada iyo sida amnigu uu yahay afartaas qodob ayaa ugu muhiimsaneed waxyaaba aanu kuurgelaynay runtii alxamdulilah amnigu aad iyo aad ayuu mataqaanaa u fiican yahay waa xasilan tahay inta aan soo marnay dhibaato iyo buuq iyo amni darru lama kulmin mana helin riboor ku saabsan arrintaas dhinaca kale bulshada meelaha qaar yani waajibaadkii la siiyey waa ku shaqaynayaan oo ma jirin mataqaanaa yani dad zaxmad ah oo isku xaamsan oo meelku urursan oo
roobab dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen ayaa ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xili laga cabsi qabo in fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle waryahayaga ibraahim maxamed geedi ayaa qadka telefoonka magaalada beledweyne si toos ugu jira ibraahim haddii aad maqasho bal waxaad faahfaahinna ka siisaa roobabkii da-ay iyo saameynta dhanka kale ay ku yeesheen ee dadka danta yar ee ku nool magaalada
sidaa sheegtaba roobka xale xoogiis waxa uu ka da-ay degmooyinka jallafka iyo buulaberde sidoo kale waxa uu ka dahay dhinaca waqooyi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya iyadoo markaasi aada looga cabsi qabo in fatahaadu ay ka dhacaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo dadka muddooyinkii ugu dambeeyey si aada cabsi ugu qabeen waxaa jira in xaafadaha qaar sida xaafadda kooshin oo kale iyo weliba xaafadda lagu magacaabo boondooyin oo kale meelo ka mid ah markaasi biyaha markaasi ay soo galeen sidoo kale xaafadda laabka iyada qaybo ka mid ah ay biyaha soo galeen oo webigii markaasi biyo ku shubay taas ayaana keenaysaa in dadku cabsida ay sii kordhaan waxaa jira dadka qaarkood ee hadda ay bilaabeenba inay ka baxaan guryahooda maadaama ay degan yihiin hareeraha webiga iyagoo markaasi ka cabsi qaba in si degdeg ah si lama filaan ah oo markaasi biyaha markaasi webiga ay uu saameyn ugu yeesho waxaana ay degeen qaarkood deegaanka aal jaale ee duleedka magaalada halkaas oo ah meelaha ay dadku inta badan ku baxaan markii fatahaadooyi ka dhacaan ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sidoo kale deegaanada waqooyi oo markaasi soo mara webiga waxaa jira tuulooyin qaar oo markaasi iyaguna dadka deganaa ay ka carareen laakiin wararka laga helayo ee dhinaca etoobiya ayaa waxay sheegayaan in muxuu ahay biyaha halkaasi oo naq oo ka jiro inkastoo aan si dhabaan loo hubin laakiin cabsida dadka ay qabaan waa mid aada usii daran maadaama cabirkii markaasi magaalada oo biyaha lagu cabiri jiray ee markaasi meel khatara markaasi ay marayso
aada buu u mahadsan yahay waryahayaga ibraahim maxamuud geedi ayuu ahaa oo qadka telefoonka ee magaalada beledweyne si toosa inoogu waramayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay kiisas cusub oo ku saabsan xaaladda cudurka coronavirus waryahayaga axmed cumar munye ayaa tafaasiisha warkan inoo haya
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta fayraska corona waxay ku xaqiijisay in afarlabaatankii saac ee ugu dambeeyey guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey soddon iyo afar xaaladood oo cusub oo covid sagaaliyo toban waxaana cudurkan ka bogsooday toban iyo toddoba qof waxaana u geeriyootay saddex bukaan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marufwasiir abikar nuur ayaa caddeysay in labaatan iyo lix ka mid ah ay bukaanada la xaqiijiyey ay rag yihiin halka sideed kalena ay yihiin haween labaatan iyo toddoba ka mid ah bukaanada cusub waxaa laga diiwaangeliyey gobolka banaadir toddoba kalena waxa ay ku sugan yihiin deegaanada dowlad goboleedka puntland tirada xaalada covid sagaaliyo toban ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay toddoba boqol konton iyo lix waxaana bogsootay lixdan iyo kow ruux soddon iyo shan ruux kalena ayaa u geeriyootay marufwasiir abikar nuur ayaa ugu baaqday muwaadiniinta soomaaliyeed guud ahaan in ay qaataan talooyinka caafimaadka iyo wacyigelinta looga digayo khatarta cudurkan qaybtan islamarkaana qaybtooda ay ka qaataan dadaalada ka hortaga iyo xakameynta fayraska corona
aad baad u mahadsantahay axmed cumar muuye ayuu ahaa oo tafaasiisa warkaasi inoo faahfaahinayay tartamayaasha degmada buuraha kaba ayaa usoo gudbay wareega labaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka tartan cilmiyeedka bisha ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanaysa warbaahinta qaranka soomaaliya islamarkaana si toosa looga daawado telefishinka qaranka lagana dhagaysto idaacadda rediyo muqdisho waxaa caawa kulankii tobnaad oo ah wareegii koowaad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka buurha kaba iyo boosaaso oo ka kala tirsan gobolada baay iyo bari waxaana barnaamijka sanadkii toddobaad oo xiriir ah taabogelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degme ee buurha kaba iyo boosaaso ayaa muujiyey tartan aada u adag islamarkaana ahaa mid xiise gaar ah tartamayaasha degmada buuraha kabe ee gobolka baay waxaa la weydiiyey toddoba su-aal waxa ayna ka jawaabeen lix su-aal oo ka mid a su-aalihii la weydiiyey waxa ay iska qaldeen hal su-aal waxa ayna ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada boosaaso ee gobolka bari tartamayaasha degmada boosaaso ee gobolka bari waxaa dhankooda la weydiiyey toddoba su-aal waxa ayna ka jawaabeen laba su-aal halka shan su-aal oo ka mid ah ay qaldeen su-aalihii la weydiiyey ma jirin wax ka faa'iidaysi ah oo ay heleen tartamayaasha degmada boosaaso tartamayaasha degmada buuraha qabe ee gobolka bay ayaa usoo gudbay wareega labaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka sida uu ku dhawaaqayo guddiga tartanka wax maastahay caawa waxaa dhacay tartan ama baratan aad iyo aad u culus oo weliba xifaaltankiisa iyo kuleelkiisa lahaa waxaa baratamaya degmooyinka buuraha kaba oo gobolka baay ah iyo degmada boosaaso oo gobolka bari ah waxaa min la weydiiyey min toddoba su-aal oo toosa waxaana ay kala heleen dhibcaha soo socda haddaan ku hormaro boosaaso waxaa la weydiiyey toddoba su-aal oo toosa toddobadii la weydiiyey waxay ka jawaabeen laba su-aal waxay halkaas ku heleen afar dhibcood wax ka faa'iidaysiya boosaaso ma helin afar dhibcood ayaa caawada timid degmada dhigeeda ah ee buuraha kaba waxaa la weydiiyey toddoba su-aal oo toosa toddobadii la weydiiyey waxay ka jawaabeen lix su-aal oo toosa waxay heleen laba iyo toban dhibcood halkaas ah iyo laba dhibcood waa laba su-aalood oo kafaa'idaysiya oo afar dhibcood ah waxayna halkaas u aroorsadeen dhibco gaaraya lix iyo toban dhibcood marka tartanka caawa lix iyo toban oo buuraha kaba ah iyo afar dhibcood oo ah boosaaso ah caawa haddii alla idmo oo ah habeenkii kow iyo tobanaad ee tartanka waxaa fooda istari doona tartamayaasha degmooyinka howlwadaag iyo gaalkacyo oo ka kala tirsan gobolada banaadir iyo mudugga badiyo biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri kheyr ka buuxa halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda baadi-goob xoogan ayaa loogu jiraa sidii loo heli lahaa tallaalka cudurka coronavirus guddiga midooda yurub ayaa xarigga ka jara dadaal caalami ah oo lagu maalgelinayo cilmi baare sidii loo heli lahaa tallaal iyo qalab kale oo lagula dagaalamayo coronavirus midooda yurub waxa ay martigeliyeen kulan looga qaybgalayo qalabka la iska arko islamarkaana looga xaajoonayo sidii dhaqaale loogu heli lahaa la dagaalanka cudurka coronavirus ee dunida saameynta ku yeeshay kulanka oo ay ka qayb qaadanayaan hogaamiyaasha caalamka iyo madaxda hay-adaha samafalka ayaa looga dooday sidii la isaga kaashan lahaa xakameynta covid sagaal iyo toban gudoomiyaasha yurub ayaa waxa ay ballan qaadeen lacago loogu talagalay cilmi baaristan la xiriirta coronavirus iyo la tacaaladiisa waa madaxa guddiga midooda yurub oo shir guddoomisay kulankan ayaa farta ku fiiqday in shaqadaani sidii loo heli lahaa tallaal ay noqotay mid caalami ah oo ay u baahan tahay in laga wada qayb qaato guddiga midooda yurub waxa ay ku deeqeen lacag dhan hal bilyan oo dollar taasi oo loogu talagalay baadigoobka loogu jira sidii loo heli lahaa tallaal looga baaqsado coronavirus faransiiska sacuudiga iyo jarmalka ayaa iyuna isugeyntooda waxa ay ku deeqeen lacag ka badan nus bilyan dollar warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa tan iyo warkaan warka xiga intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo ramadaan ul kariim